isbahaysiga mucaaradka somalilan ee wadani u ciidiya siyaasiyiinta madasha wadatashiga ayaa shir ay maanta isugu yimaadeen magaalada hargeysa ku shaaciyey in saddex iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka bishan ay qaban doonaan shir weyne qaran oo ay ku tilmaameen inay kaga hadlayaan sidii aanay somalilan mugdi siyaasadeed u gelin wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo kulanka shirkan ka qayb galay ayaa ujeedada shirkan iyo waxaa laga filan karo inuu kasoo baxo wax ka weydiiyey hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka sida guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid cabdirashiid xasan matan iyo guddoomiyaha siyaasiyiinta madasha wadatashiga xasan guura jaamac waxaana hadalka ku hormaraya musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan matan waaya axsaabta mucaaridka somalilan ee ucudiya wadan iyo weliba madasha wadatashiga ee somalilan ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay inay shir qaban doonaan maalmaha soo socda ugu horreynba haddaan ka horeeyo cabdirashiid xasan mataan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid maxay tahay waxayd ku dheliyaan ujeedada aad keentay inaad shirkan ku dhawaaqdaan waxaa nagu dheliyey duruufta dalku marayo waxaa dhammaanaya mudaxilaadkii sharcigu siiyey mudane siinaanyo ama xukuumadda maanta kulmiye ee hogaaminayaan waxaa nagu soo yaraaday waktigii waxaa la siiyey waxaa laga gaaray heshiis iyadoo markii horeba ay dib uga dhacday wakhtigii dastuurka siiyey inay doorashooyin ku qabsamaan oo ahay lix iyo labaatankii juun haddana heshiiskii ay axsaabta qaranku soo dhiraanliriyeen ay ka gaadheen ee gogosheeda fidiyey mudane siilaayo iyaan fulintiisii lahayn wakhtigiina wuu naga dhammaanayaa shacabkuna wuxuu u baahan yahay in dadkani aanu ku dhicin mugdi marka inaannu tala qaran gallo oo axsaabta qaranku isu yimaadaan waa lagama maarmaan taasaa nagu dhalisay guddoomiyaha madasha wadatashiga somalilan xasan guure xasan shirkan muxuu noqonayaa shir nooceeya ajandihiisu muxuu noqonayaa si ayaa kasoo qaybgelaya
bismillahi raxmaan shirka waxaa kasoo qaybgelaya bulshada somalilan waxaa marti qaadaya labada xisbiya mucaaradka iyo madasha wada marti qaadaya dadka iyaga ku marti qaadaya madasha allahuma salli ala maxamed ajando wuxuu noqonayaa dalku inaanu mugdi gelin saddexda hay-adood la doorto ee dalka ka taliya guursiga waa ogtihiin baarlamaanka waa ogtihiin in labadaba wakhtigooda dhammaaday madaxweynahana wuxuu ka dhammaanayaa toddobylabaatanka marka waxa weeye saddexdaas markay wakhtigu ka dhammaado mugdigu dalka gelaya yaa lagu og yahay taladii dalka marka ajanduba waxaa laga doodaya saddexdaa qayboodoo sheegtaa laga doodaya qaybood wixii sidii arrin dalka looga badbaadin lahaa inuu mugdi siyaasiya galo oo maanta waa uu ku jiro maantadana la isweydiinaya dalka yaa ka taliya
guddoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdillahi cabdiraxmaan inta badan waxaa lagu soo darayaa oo aadna looga hadlaa golaha wakiilada somalilan ad muddo badan guddoomiye ka tahay marka laga yimaado madaxweynaha oo aad looga doodayo isagana da imanka wakhtigiisii toddobiyo labaatanka bishan aynu ku jirno uu ku egyahay diyaar mawti adigana in kursigaagana laga doodo ajandaha ma lagu soo daraya ha diyaar baan ahay in laga doodo kayga waay waxaa aad looga hadlaa sharciyadda tusaale ahaan oo kale la isugu imanaya ama shir ka baxsan doorashooyin inta badan somalilan madaxda kursiga joogta waxay ku doodaan in madaxweyne la doortay madaxweyne la doortay bedelayo dowlad dowlad la soo doortay bedelaya doorasho iyo hanaan dimuqraadiyo inta badan lagu kala tegayo maxaad sharciyadu haysaan aad ku qabanaysaan shirkan aad ku baaqdeen
de foyskuna wuu ogaa ummaduna way ogeyd wakti doorasho komishan ku qabtay oo la wada aqbalay xukuumaddu in siyaadaa bay doonayso intiina waa loogu daray guurteedu waynu ogeen inuu mudukudhin samaysay hase yeeshee markii axsaabtu ay arrintaa ka biyadiideen madaxweynuhu gogol buu dhigay isagoo og taas isagoo wakhtiga guurteeda og dabeedna waxaanu filaynay maadaama bakshiishnaanu ku daray in madaxweynuhu uu dee si degdega arrintaa u ansixiyo waxaad mooddaa xukuumaddu dhegahay ka furaysatay gardiid bay noqotay wakhti doorasho adigu og tahay annaa ogahay maanta ma jiro wakhti loogyahay oo aynu garanaynaa ma jiro marka waxaa muuqatay xukuumaddu inaanay waddankan doorashooyin diyaar u ahayn inay ka qabato taasi waxay kaliftay in talo u madeed la helo oo xisaabtu tashato oo dadka laga qaybgeliyo oo xukuumaddu weli wakhti way haysataa ay heshiiskii ku fuliso oo ay mugdiga kaga saarto oo ay muranka kaga saarto marka waa laga sugayaa dhegahay furaysatay marka waxaan jecelnay in dhegaha furto waaye in badan baa lagu soo celceliyaa tala qaran iyo wadatashi qaran iyo dee in laysu yimaado axsaabtaad ku baaqdeen haddana waxaad ku baaqdeen in shirkuu socon doono afar labaatanka shan iyo labaatankan iyo lix iyo lix iyo labaatanka toddobiyo labaatankana dabcan dee waa maalinta mandatekuu ku eegyahay maxaad soo saaraysaan marka tashitaan kadib cabdirashiin xasan mataan shirkaa wixii ka soo baxaya ma noqonayo waxaanu iclaamin doonaa lix iyo labaatanka laakiin guud ahaan wuxuu noqon doonaa haddii dowladda wakhtigeedu dhammaado wixii la yeeli lahaa bisha wixii ka dambeeya haddii dawladdu ka jawaab weydo maxaad yeelaysaa ama tallaabo qaadi weydo xasan gure haddii dhagu furmi waan waa la furay waa la yaqaanaa ninka dhagaa furtaysa sida loo furo waa la yaqaanaa cabdirashiid haye waxa weeye hoggaan marka laga hadlayo ama dowladnimo dowladnimadu way jirtay wayna jiri doontaa waxa isbedela waa hoggaanka hoggaanku waa madaxweynaha iyo ku-xigeenka sidaa darteed dadka yaan loo gelinin in dhibaata imanaysa in baaya dhacayso hay-adaha dalku way wada shaqayn doonaan waxaa la ysku hayaa waa hoggaankii dalka
waga kuwaasina waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro guddoomiyaha xisbiga wadani cabdirashiid xasan mataan musharax axmed xuni ku-xigeenka xisbiga ucid iyo guddoomiyaha siyaasiyiinta madasha wadatashiga xasan guura jaamac dhammaantood waxay u warramayeen wariyaha v o da hargeysa cabdi xakiin maxamuud shirwac